ururka haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed ee samoa ayaa magaalada baydhabo ugu soo gabagabeeyey qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada tababar ku saabsan badbaadada haweenka saxaafadda ka shaqeeya waxaa ka qeyb galay xiritaanka tababarka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya doctor maxamed ibraahim bilaal mas-uuliyiin ka tirsan ururka haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed samoa iyo wariyaasha loo qabtay tababarka mayan seelac guddoomiyaha ururka haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed samoa ayaa ka warbixisay tababarka meel oo oo naga siiyo ka iyin oo keliya magal salan hala gabdho oo waxtar leh gabdho oo miidi oo narisi ah tirada gabdho iyo iyo kororta weli ogtahay berigiiba hadii una saxaafadda bilaabani in aan ahaay gabarta keliya oo gobolkan waxaa ka wax ka jeedi oo madaasi reporter hayta geedi walahi horta fadhiyaan waa gabdho in iska jiraan kuwa saxufiyiin ah oo ka howlgalo warbaahinta gudaha iyo waxaan ku yihahdaa iyo warbaahino oo freelancer ah iyo haanu hada fadaayaan iyo kabiiraan lamadooda tababarkaas macnaha in iska jiraan marka in la kafaa'idaysado tababarkuna waliba ka saabsanayahin badqabka jireed iyo midka online-ka eh yaya ka saabsanaayay doctor maxamed ibraahim bilaal wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya oo soo xiray tababarka ayaa bogaadiyey ururka haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed samoa dadaalka ay ugu jiraan sidii ay u horumarin lahaayeen xirfadda wariyaasha hablaha ah waa markii ugu horreysay aan imaado gabdho keliya oo siminaar maqaadanaya marka hore wiilal unbaan ku dhex jiray hadda markaan gabdho keliya aad tihiin waa tallaabo fiican waaye runtii gabdhaha guud ahaan marka saxaafadda laga hadlayo gabdhaha alxamdulilah markii marin zeyla xilliga ay saxaafadda bilaabeysa laga sheekay ee laga hadlaayo idinka hadda waa badan tihiin laakiin markii soomaalida kale naloo fiiriyo iyo gobollada kale dalkeenna waa yarnahay weli soo maaha marka in lasoo bato waaye gabdhaha inaan martaa fursad la siiyo kolley seminaarkan oo labada beri aad joogteen wax weyn aad ku barateen waxaa barateen waxaan rajaynayaa inaad la tegi doontaan goobihiina shaqada oo si baratica ah aad maxay ahaytay u fulin doontaan waxaa waaye arrimaha laidinkala hadlay ee ugu horeyso inaad qofku waxa ugu horreya u badbaadiy waa nafsiis naftiisa weyaan markaad shaqo qabanayso kow waa inaad ka fikirtaa waxaa ugu horreeya waa inaad badbaadada naftaada ka fikirtaa si naftaada u badbaadinaysa marka shaqadaas tan kale saxaafadda shaqadeedu waa shaqo aada u riski badan shaqo dhib badan waaye tababarada noocan oo kale ayaa kaalin ka qaadanaya sidii ay u horumarin lahaayeen xirfadooda hablaha saxaafiyiinta ah ee ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya